gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali iyo gudoomiyaha degmada gaalkacyo xasan jaamac jiidsan ayaa si wadajir ah xariga uga jiray ceelbiyood laga qoday deegaanka danwadaag ee ku yaala duleedka degmada gaalkacyo dhismaha ceelkan ayaa waxaa maalgeliyay ururka dhallinyarada islaamka ee fadhigiisu yahay dalka sacuudi carabiya faysal baabarakiis oo ah gudoomiyaha shirkadda kibako oo fulisay mashruuca dhismaha ceel biyoodkan ayaa goobta ka hadlay waxaa qoday hay-adda waami ururka dhallinyarada islaamka ee boqortooyada sacuudi carabiya innaguna waxaanu fulinay inaannu meesha ka qodno disaynkiisii iyo dhismihiisiina aanu qodno maasha allah tabaaraka allah shirkadda kibaarko waxay iyadu mar walba ku howlan tahay inay meel walba gaarsiiso ceelbiyoodka ama shirkaddu iyadu ha bixiso ama waami ha ka soo qaado ama cid kale oo wax bixinaysa ay ka soo qaadee waxaa marka go-aankeenu yahay biyahu waa waxa keliya oo lagu noolaan karo faysal sheekh cali gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland iyo gudoomiyaha degmada gaalkacyo xasan jaamac jidson ayaa soo dhoweeyey hirgelinta ceelbiyoodkan waxayna sheegeen inuu ku soo aaday wakhti loo baahnaa waa horumar weyn weeye biyuhu waa nolosha bini'aadamka weeye nolosha biniaadamkao dhan baa lagu qeexaa biyaha runtii waxaan rabaa marka hore inaan uga mahadceliyo hay-adda khayriga ah ee dhistay ama maalgelinta dhismahan bixisay oo la yidhaahdo wami oo ka tirsan dalka sacuudiga oo dhallinyaro isu tagtay sida la ii sheegay aad baad u mahadsantihiin waxaanu jazaakallaah ilaahay baa idinka abaalmarin doona howl fiican baad qabateen meel loo baahan yahay baa laga dhisay dad u baahan ayaana gacanta loo geliyey waxaa farxad ii ah inaan xarigga ka jaro ceel cusub oo laga dhisay deegaanka danwadaag wuxuu ku soo aaday xilli loo baahan yahay oo roob yaraan laga baqayo ilaahay baase raxmaadkiisa hayo oo ilaahay baan ka rajaynaynaa laakiin kulaylka haddana hayay ilaa bisha abriil sidii ay odhan jireen qolada saadaasha hawadu ama aynu uga barannayba labada xilligoo roobku inoo di'i jiray waxaad mooddaa in baqdin badan ay jirto baqdintaa badan buu ku soo aaday waxaan rajaynayaa inuu deegaanka wax badan ka tari doono